asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo barnaamijkii shaakir show maantana waxaan soo sii deynayaa qeybtii labaad ee barnaamijkaan ugu magacdarnay hungurixumo ku halaagta intaan barnaamijka horta u gudagelin waxaan sii afeefanayaa in qof kastoo ay dhibayaan hadduu maqlo ama fiirsado wax dil ku saabsan fadlan barnaamijkaa fiirsan hadday ku dhibayso dhanka kale hadday kula joogaan ilmo da-dooda ay ka yartahay saddex iyo toban sano fadlan iyo isu kula fiirsanin goob kale ka aad marka maadaama qeybtii koodan soo sii daayo qeybtii labaad maraan soo sii daayo dadkana waxaan ku dhiirigelinayaa si barnaamijka oola socdaa markastuu qayb soo galo fadlan ka noqda ka mid noqda dadka barnaamijka ku taxan ama si kale haddii loo dhaho subscriberska ah maxaa yeele markastuu barnaamij cusub imaado immediately wuu kusoo gelayaa haddii aan in yar dul yar ku sameeyo dulmar barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ogeyn barnaamijku ka dhacay magaala yar ku taalla gobolka florida meel makhaayad oo business oo dembiga ka dhacay in qofkii meeshii managerka lagu dilay si arxan darra bilo afartan toori lagu dhuftay boolisku marka meesha imaadeen waxay xaqiijiyeen inaan xoog lagu soo gelin meesha aan lasoo jabsan wax loo yaqaano force entry d n a ba meesha ka heleen finger bristona ba ka heleen markay daatadii geeyeen national daatadiina wax cidu waafaqa way waayeen that time haddaba wadan soo xusnay in boosku ay ku fikireen bal dadka makhaayada ka shaqeynayay aan u yeerno finger brits faraha laga qaado waa tii la sameeyey makhaayada dadka ka shaqeynaya waxaa kamid nin la oran jiray wilson wilson wuxuu ahaa nin ay si gaar saaxiib u yihin ninkan meydka meesha lagu dilay isla shaqeeyaan habeenka isla sudahaan qoyskiisi iyo reerkiisu dhan way yaqaanaan xataa markii ninkan la dilay suubixii xigtay wuxuu ahaa ninkii u horreeyey ee reerka usoo tacsiyeeyey marka dadka waxaa la yaabay fajaca ku noqotay finger printskii iyo d n a-ga marka la qaaday waxay waafaqeen kuwii ninkii loo yaqaana wilson sheekada halka sinumaris haddaba su-aashii isweydiintana waxay tahay boolisku maxay sameeyeen ninkii wilson xabsiga maloo taxaab dacwad ma lagu soo ogey jawaabta waa maya boolisku may sameyn marka maxaa hortaagan bolisku sii soo shaqadooda waxaa waayaan hadduu dembi dhaco goobtii dembigeena tagaan inay baaraan wixii evidence ama calaamado oo dembiga ku saabsan inay aruuriyaan qofkay ka shakisiin inay interview ugu yeeraan su-aalo badan weydiiyaan kadib waxay sameeyaan qofka intaysa soo xirin haddii la rabo in dacwad lagu oogo waa in cadeymaha ay hayaan ay u gudbiyaan xeer ilaalinta ama district attorniga meelaha qaar kamida loo yaqaano prosecutor marka district attorniga ama prosecutorka asaga iska leh go-aanka ah in qofkan xabsiga loo soo taxaabo dacwadna lagu oogo iyo in kale marka bal aan ogaano district attorniga horta muxuu ahaa maxaas u diidaa inuu dhaho okay kiiska haddii labadan point oo forensic science-ka midna finger prints ah midna d n a ah haddii bolis ku keeneen maxaa u diidaa inuu xabsi ku taxaabo haddaba isweydiin horta kumuyaa district attorney ama bruskator af soomaaliga waxaa lagu leeyahay xeer ilaaliya si guud ahaan aan u fahano pointi aan u socdo bal hortaan soo qaadana waddamadan westernka qarbiga iyo caalamka dhis inta badanba nidaamka doonnimada marka la fiiriyo xagga constitutionka ama as-aaska doonnimada waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood qayb waxaa la yihahdaa executive waa qaybta fulinta haddii dowladda ay tahay presidential republic hayada madaxweyne wasiiro sekretariyaal tiriyaal ciidan whatever haddii dowladda tahayna republican parliamentary prime minister ba hogaamiya iyo maamulkii la shaqeynaya marka qaybta waa qaybta fulinta oo day in day out wax qabata qaybta labaad waa qaybta loo yaqaana legislativeka ama sharci dejinta si u yaqaana waa baarlamaanka baarlamaanka shaqo waxaa weeyaan sharci la hor keeno ay ka doodaan ama ay aqbalaan ama ay ansixiyaan dhanka kalena dowladda inay la xisaabtamaan oo u yeeraan mar qaarkood dadka madaxda ah oo su-aalay weydiiyaan shaqadu halkaas ku koobanta qaybta saddexaadna waa qaybta loo yaqaana judiciaryga ama garsoorku yes awoodooday leeyihiin laakiin ayago awoodooda waxay ku kooban tahay dhismaha ay degan yihiin ay ku kooban tahay ayagu meeshasay fadhiyaan ciddii u imaato kiis isu keentay dhegeystaan go-aan bay ka gaaraan marka waxaan aragnay saddex qabood inay tahay marka qaybta executiveka ah oan kusoo noqonayna waa qaybta fulinta leh madaxweynaha ugu sarreeya ama prime minister wasiiruu leeyahay ayada ayaga naftigooda dadka ugu awood badan marka madaxweynaha laga reebo oo qofka loo yaqaano xeeralayaha guuda qaranka ama attorney generaalka maxaa yeelay attorney generalku waa ninka mas-uul attorney generalku waa ninka awoodda u leh haddii madaxweynaha ama prime ministerka waddanka hogaamiye ee khalad sameyn oo dacwad kusoo ogo halkaa marka waan ka aragnay qofkan xeer ilaalinta in awood ballaaran lay okay maadaama aad kiiska waddanka maraykanka ka dhacay aan hoos usoo daandegno maraykanka ninka ugu sarreeya markay noqoto fulinta sharciga waa attorney u s attorney general ninka loo yaqaano waa xeeryaalaha guud ee qaranka ee waddanka maraykanka oo dhan state markay noqoto state walbana waxay leeyihiin nin loo yaqaano attorney general ama xeeryaalaha guud hadday noqoto county ama deegaan deegaankana wuxuu leeyahay nin loo yaqaano county attorney ama county prosecutor harta ku magacaabo hadday meeshu degmad tahayna waxaa ilaada wax loo yaqaano district attorney ama prosecutorka degmada marka maadaama maanta aan degmo ka hadlayno kiiska prosecutorka degmada aan imaano prosecutorka degmadu saddexdan horta prosecutorka degmada iyo countyga iyo stateka doorasha kumana waa lasoo doortaa kana sugu federaalka madaxweynaha magacaabo sanadkan la abroof gareeya maadaama marka lasoo doorto saddexdan tartan bay galaan dabcan cambaign bay gelayaan waxay u tartamayaan kursiga inay helaan si marka kursiga u helaan kasugoo aqoonta ay u leeyihiin sharciyada ama waay aragnimada shaqada u leeyihiin dadku waxay dhahaan dembiyadaan yaraynaynaa qof kastoo dembi gala xabsigaan ku guraynaa si amniga magaalada loo sugo marka kambeynkooda waxaa ka mid inay ballan qaadaan inay xakameynayaan dadku dembiyada gala laakiin dhanka kale haddii ay xawaaradooda ka dheereeyaan oo qof allaala qofkay arkaan iska lalmiyaan qof kasta dacwo ku ogaan hadhown maxkamaddu markay tagaan ay la imaan waayaan bruuf cad dee kursooraha diidaya wuxuu leeyay no qofkan dembi ma gelin hal sii daayo taa marka horta awalan wejiga waxay ku keenaysaa sumcaddiisa baabicisa election dambe ma soo helaayo waxaana intaa usii dheer qofkii la xiray ama degmaha laga xiro ama county ama state ama federal xaq wuxuu leeyahay haddii lasoo sii daaya inuu dacwoodo dhoo kartaran ku xina sanad ama laba sana xabsi ku jiray ama dhowr bilood magdhow waan rabaa waxay keentaa marka ama degmadii ama county ama stateki dowladda federaalki ay lacag bixiyaan mar qaarkood dhowr milyan gaarta marka xeraalihu wuu is ilaaliyaa aata meesha u socdo shaqadiisu waa inuu qabto qof kastoo dembi gala dacwad ku oga xabsiga geeyo laakiin maca daalik wuu is ilaalinayaa haddana wuxuu ka taxadaraa inuusan maxkamadda kula ordin shay uusan hubin in markuu maxkamadda la hortago maxkamadda ay ka aqbalay haddaba xeraalu shaqaadooda maxay tahay xeraalu shaqadiisu tahay waa ninka wakiilka ah dowladda iyo dadweynaha si kale haddana dhaho ka soo qaado qof baa walaalkiis la dilay ama abihi qofkaasoo intuu maxkamadda tago oo cadeymo aruuriy maxkamadda horteeda qofkii dhibku u geystay waalidkiisa ama walaalkii dacwada lama hor istaago waxaa meesha taga xeraaliya xeraaliya wuxuu wakiil ka yahay dadweynaha aduu wakiilka ayahay kow shaqadiisa koowaad dowladdu wakiil u yahay oo doodaysa dhibka lagu geystay shaqadiisa labaad waxaa waayaan haddii ay noqoto in juuri la xuro ama guurti dadkan dacwada dhegeysanaya waa qofka soo xusha kuwa isleeyahay way go-aankaaga way taageeri karaan teeda kale qofkan dacwada lagu soo oogay maya teeda kale intaan ka boodin boolisku markay qof soo xiraan wuxuu fiiriyaa cadeymo ay haystaan sida kiiska haddaan ka hadlin hadduu arka cadeymaha inaan ku filan wuu soo celiyaa hadduu arka cadeymaha inay nf ku yihiin dacwadu sii bilaaba marka boolis review asaga ku sameeya awooddiisa wey wuxuu kaloo sameeyaa qofkan lasoo eedeeyey qofka maxkamadda taagan ee gacmaha tataagaya ee indhaha bannaanka soo dhigaya ee maababka lasoo istaagaya ee dhahaya ninkan dembigaasu gale cadeymaan haya intaa lagu xukumo asaga yacni qofka dowladda u doodaya miiska taagan ee doodaya kasoo horjeedo qofkan la eedeynayana waa asaga qofka shaqadaa qabto waxaa kaloo shaqadiisa ka mid ah wuxuu aqbalaa waxa loo yaqaana bilil bargain oo ah haddii qofkan ay soo xireen waxay aada u tunsan yihin dembiga gal laakiin cadeymaha inaf kuma aha marka wuxuu dhihi karaa xerjiij baan galno compromise oo macnaheeda tahay aqbal dembiga inaad gasho xabsigan kaa yaraynaynaa sanadaad xirnaanaysaa la yaraynayaa ama xabsi waa aadi maysidoo bannaanka aan warning lagu siinayo proportion baad gelaysaa qofka xeerjajabka la gala qofkan lasoo eedeeyey waa asaga bawarkaasaa iskale looyarkana lama imaan karo qofka u doodaya way soo bandhigi karaan laakiin awoodooda ma laha garsoorahan asagu dhexdhexaad buu ka yahay meeshuu iska fadhiyaa wixii loo keeno go-aanka gaaraa marka shaqada ninkan district attorniga ah ama bursukatorka ah aa ninka bili baargeynka gala wuxuu kale awoodyahay kiis dacwad lagu soo oga hadduu arkeen soo dhanaan oo dha dismiss kiiska ka noqon awooddaana baa leeyahay kiiska inaan dib ugu soo noqono marka maadaama booliska ay haystaan laba kiis oo forensic ah midna faraha ah midna d n a d a ah d n a baan ka wadaa muxuu districtka dorniga ama d a ga ama qofkan prosecutorka ah uu uga aqbali waayo inuu kiiskan dacwada geeyo sababtu waa tan haddii ay dhacdo wilson intaa keliya in lagu eedeeyo xabsiga la geeyo dee hadhow gar- garyaqaan ama garsoor u dooda wuxuu helayaa garyaqaan ama lawyer u dooda lawyerka hadhow maxkamad marka wuxuu dhihi kara oy guys maxaa idinka qalda yes d n a gan wilson baa leh fingerprints-kana isagaa iska leh laakiin labadan ma caddeynayo isaga dil geyste sabab dee ninkan maqaayad uu ka shaqeeyaa waa maintenance ama eh, handyman farsamo farsamo yaqaanka ji- maqaayadda wey kor meeshan s- alaabta saarneed khaanada eh, laga s- v c r ka laga arkay dee maalin buu ka shaqeyn karaa fingerprints-ka waa laga heli karaa wuxuu hagaajiyaa eh, eh, bulaacadda dee halawdo carpenter baan ka wadaa miisasku hagaajiyaa marka ninkan meel kastoo maqaayadda ka tirsan fingerprintiskiisa in laga soo helo it's not big deal second shaqada kale oo maqaayadda uu ka hayo waa breber cook waa ninka kuga u diyaariya raashinka hilib buu jarjaraa sanbarhamshorkusan basishuu jarjari karaa firtiisuu isgoyn karaa dhibicda dhiigga meesha ku taala asaa iska lahaan karaa labada micnaheeda ma aha inuu ninkan dembi kale dowladda ayada laga raaca deynta inay keento buruuf cad oo biyo kama dhibcaana deli imaameeda garsooraha kugu diidayaa that's why uu prosecutorku ku yiri boolisku arrintan ma bisla baaritaan dheeraasaa lasii galo Eh, haddaba su-aasha inoo tala waxay tahay booliska xaggee wax ka keeneen ilan labadii forensic science way soo heleen d n a iyo fingerprintska labadii waxaa la yiri nf maaha booliska marka oo kale waxay isticmaalaan halbeeg ama standard loo yaqaano m m o m m o maxaad ahayd m m o waxaa waayaan waa ereya lasoo koobkoobay macnaheedu waxaa weeyaa motive means an opportunity halbeega waxay ku raadsadaan qofka yaraan dadka inay ka soo aanin uu dembiga galay ama haddii ay ka shakiyeen shakigooda sii ballaartaan marka maxay yihiin mid walbaan gaar u sharaxan inta hore motifka ah waxay fiiriyaan boolisku markuu dembi dhaco horta booliskan yaa dembigan yaa qasti ka leh yaa dan ugu jirta inuu sameeyo motifkan yaa lahaan kara okay intaan sii fogaanin horta bal an yar dib usoo noqdo wilson maadaama fingerprintski d n giisa meesha laga booliska historygiisa baareen waxay ogaadeen horta awalan ninkan eh, muddo labaatan sano ka hor ah in afar sano xabsi loo taxaado sababta xabsiga loogu taxaadana waxay ahayd cid buu u gacan qaaday gacan qaad adag weliba kow waxaa kaloo lagu arkay oo xilligaa lagu xiray oo lagu- waxyaaba lagu qabsada ka mid ah hub sharci darrana waa watay horta awalan suspect u noqdo okay waxay kaloo baareen historygiis horta waxaa la ogaaday ninkuu yahay nin hard worker ah, aada u shaqeeya saddex shaqo ka shaqeeyaa waa nin dadku hadda muuqaalka markay arkaan ay jecel yihiin ta kale waxaa leeyahay waa nin axad kasta kaniisadda taga dadka waa u tahay hal maalin baa wiigii la tagaa marka xaggooda waa qof ehlidiina tusaaladan usoo qaata qof annagaa dhahno muslimiinta ah ee qofkan shanta salaadoodba masaajidka safka hore ku tukadaa yani waxay tusaysa qofka nin ehlidiin oo ilaah u dhowin yahay kama wado qofka shanta salaadood tukadaa dembi galaya arrinta dhanka kale ayaan loola boodin laakiin tusaale ayaan ku tusaaya laakiin intaa kasakoo boolisku waxay heleen qoysku hadda qabiyo reerkiisa ka sokow inay jiraan laba cunug oo laba islaamood oo kala gedisan uu ka dhalay mid kastana laga qaado waxa loo yaqaano child support ama lacagta carruurta loo gooyo bishiina laga gooyo toddoba boqol ilaa sideed boqol oo dollar lacag u dhow Ah, fiihi shay marka motiifkay la soo baxeen marka ee intii u horreysay ee motiif qasti ma ka lahaan kara ninkan dembiyuu gala waxay dhahan yes meesha lacag baa ka maqan ninkan culays dhaqaalaha fuuli kara therefore click xabadda hore waa la saxay miiniska waa soo haray miiniska waxa waayan qalbki wax lagu dilo ninkan toorri baa lagu dilo ninkan maqaayadku shaqeeyaa toorriyaha meelay yaalaan lambu yaqaanaa midii afkeeda oo aa- aada u soo feesan yahay tii kale u kala yaqaanaa maal buu wax jarjaraa siduu toorrida u qabsan karu yaqaanaa ay, eh, nin gacanta ay ka go-anta oo laleeyahay fiskaale arrintan ma qaban karana ma aha oo nin fiskaale dhisan miiniskiina waa helan marka motif waa heleen miniskina waa heleen tii saddexaad waa opportunityga ma haystaa fursadan uu dembiga ku geli kara ha ninka maqaayadda ku shaqeeyaa furuu haystaa anytime buu maqaayadda soo geli karaa wuu ku dahi karaa late miniskina waa yaalaan booliska markay saddexdii xaba xaqiiqsadeen waxay dhaheen um ninkan waa ninkan aada u tuugi karno intaa keliya nf maaha marka waxay baareen maadaama ay meesha lacag ka maqan tahay ba lacagta xaggee aad waxay dib u baareen markaa dhaqdhaqaaqa ninkii la oran jiray wilson dadka maraykanka aan joogin maraykanka waxaa jira qof kasta maanta haddaad soo gasho oo sharci hesho iyo haddaad dhalato waxaa lagu siiya wax loo yaqaano social security waa sagaal number sagaalka number kaama haraan ilaa aad ka dhimato haddaad meel shaqo ka gasho haddaad meel deyn ka qaadato haddaad dukumenti qaadanayso meel kastoo lagu qoraa marka boolisku markay wax baarayaan jis social securitygaada gelinaya usoo boodaya wixii dhaqaaqa samayso waxay ogaadeen in ninkan wilson lahiya loo yaqaan maalinta uu dembiga dhacay maalinta ku xigtay in meel dukaama alaabaha furnitureka lagu gado ama dukaamaha dharka siraha lagu seexdaiyo fadhiyada lagu gado in deen looga lahaa waxayna ogaadeen maalinta maalintii xigtay inuu meeshii tegay weliba m dhismihii u tegana videoga lahaa saan ka arki karna meesha waxay waad arki kartaan videoga marka wuxuu bixiyey lacag deen lagu lahaa lacagtuu bixiyana waxay lacag kaasha weliba kaasha haatee barnaamijka hore taa idinku sheegay giftigii boqolka dollar ahaa micinuu ka samayn doonaa baaritaanka lacag u bixiyana boqol boqol bed habeenka makhaayadda lacagaha soo galana boqol boqol baa u badnaa asuun ay booliska arrintaa ogaadeen xeraalinta u gudbiyeen xeraalinta approval bay siiyeen ninkaa lasoo xabiso wilson waa lasoo qabtay xabsigaa loo saddexaaba saad video ka arkaysaan maxkamadda la geeyey dowladda kiiska ay la timid buu kusoo caddaysay marka dadkii dhegeysanaya juuriga maxkamadda dhegeysanayay waxay go-aan ku gaareen in ninkan wilson la yidhaahdo dembigan si uu lakac u galay oo ninka saaxiibkiisa uu dilay sababta uu sameynaya hunguri iyo lacagu meesha wax ka raadinayay marka waxaa lagu xukumay dembigii xukunkiisna waxaa laga dhigay xabsi daaci noloshiisa inta ka dambeysuna xabsiga ku jiro marka barnaamijkii aan ugu magac daray hunguri xumo ku halaagta qeybtiisa labaad halkaasaan kusoo gabagabeeyey waxaan aada iyo aada ugu celinayaa dhammaan walaalaha barnaamijkan ka qayb qaata dhegeysta waxaan jeclaan lahaa inaad noqotaan dadka xiriirka laleh ee ku xiran ee subscribeska ah wax laala wixii bal tala ah tabasha ah tixgelin iyo tahniidna waa idinka sugaya insha allahu tacaala boxka hoose youtube-ka ama emailka qolka ah shaakir show at gmail dot com midka hartaan ba kusoo diri kartaan asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu